deegaanka ceel faarax geediyo oo hoostaga magaalada gaalkacyo ka nimida deegaanada horumarka ka sameynayay dhinaca beeraha ayaa waxaa wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug ku wareejisay abuurka dalagyada iyo daawooyinka beeraha waran beeraleyda deegaanka ceel faarax geediya ayaa uga mahad celiyey dowladda taageerada ay siiyeen koowaad ilaahay baa maxad iska leh marka labaad waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha galmudug oo maanta wasiir ku-xigeenku nagala joogo asiibtay kana soo jawaabtay baahidii dadka deegaanka ay qabaan cabashadii hore oo loo gudbiyey iyo baahidii hore oo loo gudbiyey booqasho badan iyo kormeer badan kadib waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan anoo ku hadlaya codka deegaanka ceelfarax geedi wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug mudane xasan cabdulaahi yaxsaasti ayaa dhegeysa sheegay inka dowlad ahaan ay diyaar u yihiin taageeridda beeraleyda deegaanada galmudug maanta uga jeedaan waxaan ku qaybinay qalab beereed oo dhammaystiran oo ka kooban abuur iyo qalabkii beeraha lagu fali lahaa iyo markii uu soo go'o qalabkii lagu adeegi laha lagu soo qaadi lahaa iyo xitaa haddii roblem dhaco ama dhaawacdhaawac yimaado beerta kidkii dadku isku daweyn lahaayeen dhammaantoodba dhinac kasta dadkan waa laga fakerey waxaa ka faa'iidaysanaya mashruucan dad gaaraya laba boqol iyo toban gaalkacyo mashruucan waxaa la yidhahdaa j r b qaybta beeraha ayay qayb ka ahayd qalabaadkan waxaan rajay doonaa inay beeraleyda hartay ka faa'iidaystaan annaga ka wasaarad ahaan waxaan u qareemaynaa waxaanu raadinaynaa dadku inay dhulkooda fashaan wax ka soo saartaan ka baxaan fakhriga iyo culayska taas oo howlkadhiga dowladda galmudug ay ahayd galmudug warankii yaambay ka tumatay maanta yaambadii ayaan hor joognaa waxaan kaloo rabaa inaan aad ugu mahad celiniyo dadka ree mudug oo hadda aan la joogo gobolka mudug jooga oon ku bogaadinayo ayaga oon cid gaara oo ka gacansiisa aysan jirin inay dhulkooda beer la soo baxeen wax soo saarkooda la soo baxeen ka baxeen i d biskii mashruucan waxaa ka mid a oo qayb weyn ka ah in dadka i d biska ay wax soo saartaan meesha aw laga siilaha kaar ama laga siilaha lacag inay laga caawiyo lana siiyo dhulkooda waxay ugala soo baxaan dalag ay cuni lahaayeen gobolka mudug ayaa ka mid a deegaanada sanadihii ugu dambeeyey ay bulshadiisu fahmayeen tabaca beeraha